bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh duhur wanaagsan kusoo dhawaada warka duhurnimo idaacadda dalsa
waradhe weerar qaraxyo ku bilowday oo lagu qaaday hoteel ku yaala magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose
maamulka hirshabeelle oo faahfaahin ka bixiyay xaaladda masaajidka cali gaduud iyo duqeyn halkaasi ka dhacday
gudoomiyaha gobolka banaadir oo ku baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda dalka
faahfaahinno laga helay dad ku dhintay daadad xooggan oo ku soo rogmaday magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar
aabe toddobaatan jir ah oo muddo toban sannadood ah la nool cudurka h i v oo dalbaday in la caabiyo
akhbaaraadka dibaddana berri ayaa lagu wadaa in shir guddoon ay samayso ururka midowda afrika ka looga hadlayo dhexdhexadin laga dhex bilaabo dowladda etoobiya kooxda t b lfta
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
kale dhegeystayaal duur wanaagsan waa duur xada taariikhdu waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha oktoobar sanada laba kun labaiyo labaatan waxaad maqasheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena duhur markaana u diyaar garoobaha iyagoo faahfaahsan
weerar qaraxyada ku bilowda ayaa lagu qaaday hoteel ku yaala magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose sida warkan uu ku faahfaahayn cabdinaasir diifo warar kala duwan ayaa kasoo baxaya weerar ku bilowda qiraxyo goordhow markaasi ka dhacay gudaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada dhexe ee maamulka jubbaland waxaana inta badan xaafadaha magaaladaasi agaarka qarax uu ka dhacana laga maqlay jugta qaraxaasi weerarka waxaa lagu soo waramayaa in lagu qaaday mid kamid ah hoteelada markaasi ku yaala baartamaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose xaalada magaalada ayaa haatan ah mid aada u kacsan waxaana lasoo warinayaa in weli rasaas xoogan laga maqlayo gudaha magaalada kismaayo gaar ahaan hotelka markaasi ee qaraxyada ay ka dhaceen wararka qaar waxa ay sheegayaan in dabley hubeysan ay gudaha u galeen hotelka ayna ka dhex dagaalamayaan rasaas dhinacyo kala duwan ee ka dhacaysana laga maqlayo khasaare ayaa lasoo warinayaa inuu ka dhashay qaraxyadaha hotelka lagu qaaday oo iskugu jira dhimasho dhaawac inkastoo weli aan si rasmi ah loo xaqiijin karin laamaha ammaanka ee soomaaliya gaaran kuwa jubbaland ayaana weli faahfaahin dheeraadah aan ka bixin weerarka qaraxyada ku bilowda ee goordhow ka dhacay magaalada kismaayo gaarahaan hotel lagu magacaabo tabakal
waa mahadsan tahay cabdinaasir markaana maamulka hirshabeelle ayaa faahfaahin ka bixiyey xaalada masaajidka calikaduud ama calikaduud iyo duqeyn halkaasi ka dhacday warkaasi dib ayaad ka maqli doontaan markaana gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa ku baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda dalka cali aadan ayaa warkaana diyaara
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaali ayaa xalay isbitaalka ciidanka xoog ah ku booqday ciidamo kusoo dhaawacmay deegaanka masaajid caliguduud ee gobolka shabeellada dhexe sidoo kale gudoomiya sheekh yuusuf xuseen ayaa u kurgalay xaaladda caafimaad dhaawacyo hore lagu keenay gobolka hiiraan oo ku jira isbitaalka digfeer kaasoo waxyeelo kala duwan kasoo gaartay qaraxyo ka kala dhacay buulo burde iyo maxaas duqa muqdisho ayaa alla ugu baryay dhammaan dhaawacyada kusoo waxyeeloway howlgallada dalka ka socda inuu caafimaad deg dega siiyo isagoo xusay inay garab taagan yihiin ciidamada kala gedisan ee qalabka sida iyo shacabka dagaalka kula jira gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaali ayaa shacabka soomaaliyeed meel kasta oo joogaan ugu baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale gudoomiyaha ayaa dalbaday in ciidanka xoogga dalka laga garabsiiyo sidii guud ama si guud ahaaneed dalka loogu xoreyn lahaa al-shabaab waana sida markaasi hadalka u dhigay gudoomiyii madaali oo booqday askartii kusoo dhaawacmay dagaal ka dhacay masaajid caliguduud
faahfaahinno ayaa laga helaya dad ku dhintay daadad xooggan oo kusoo rogmaday magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaara maxamed xuseen dheere ayaa warkan inoo soo diray warkaasi dib ayaad ka ahaa maqli doontaan maamulka hirshabeelle ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda masaajidka cali gaduud ee duqeyne ka dhacday maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in xaalada masaajidka cali gaduud oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ee duqeymo shalay ka dhaceen waxaana sidoo kale maamulka uu sheegay in iyagu ay ay halkaasi ay ka dhacday duqeyn ay fulyihiin diyaarado ay leeyihiin kuwo saaxiibala sida ay sheegeen ciid maamulka gobolka shabeellaha dhexe afhayeenka maamulka hirshabeelle daa-uud xaaji ciro ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ee dadka deegaanka iskaashanaya ay howlgallo ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab ay ka wada deegaanka masaajidka cali guduud dagaal xoogan oo halkaa ka dhacay afhayeenka oo waraysi dhinacyo badan bixiyey ayaa sheegay in ciidamadu ay ku sugeen qeybo kamid a deegaanka masaajidka cali guduud qeybta kalena ay diyaarado dagaal ah ka duqeeyeen qeybo kamid a masaajidka cali guduud waxaana hadalkii intaa ku daray in ciidamada dowladdu ay qeybo kala duwan ay haatan ka wadan howlgallo xogan islamarkaana saacadaha soo socda sida afhayeenka maamulka hirshabelle uu sheegay sid buuxda ay ula wareegi doonaan gacankuhaynta sida uu sheegay deegaanka masaajidka cali guduud ee u dhow iyo deegaanada ku dhowdhow waxaana sidoo kale maamulka hirshabelle uu sheegay in ciidanka dowladda iyo kuwa maamulka hirshabelle ay sidoo kale ay dagaallo ay ku qaadi doonaan sida ay sheegeen qeybo ka mid a deegaano ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab
dhanka kalena faahfaahiino ayaa laga helayaa dad ku dhintay dad xoogan oo ku rogmaday magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar ee maamulka puntland sida warkan uu nagu soo diray maxamed xuseen dheere
daad xoogan ayaa xalay kusoo dhacay magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar waxaana uu daadku kasoo fatahmay dhanka beeraha kubo xaafadaha qaar ayay biyuhu gudaha u galeen waxaana inta la xaqiijiyey ilaa hadda uu khasaara soo gaaray hanti fara badan maamulka gobolka degmada iyo dadka magaalada ayaa sameeyey gurmad ballaaran oo lagu soo samato bixinaya dadka xaafaduhu ay biyaha ugu galeen inkastoo ilaa hadda aan la xaqiijin wax khasaare nafeed ah gudoomiyaha gobolka karkaar cabdi siciid cismaan ayaa ka waramaya khasaaraha ka dhashay daadkii xalay kusoo rogmaday magaalada qardho waxa uuna sheegay in ilaa hadda lala yahay hal qof isagoo sheegay inaysan weli xaqiijin wax khasaare nafeed ah bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah runtii sidayn la wada socono xalay fiidkii tobankii abaara tobankii oo wax dhiman waxaa soo rogmaday biyo oo magaalada qardho kusoo jabay iyagoo ay biyahaas ahayn ee barka timi xagga sare ee magaalada galbeedkeeda ah walow ay jirin magaalada gudaheeda roob helay runtii biyaha soo dhacay magaalada waxay gaarsiiyeen xagga ganacsiga iyo guryaha ku dhowaa meelaha biyuhu maraan oo khasaare ayay gaarsiiyeen khasaarahaasna insha allah waxaan rajaynaynaa hadeer faahfaahinteeda lama geli karo waxay noqon doontaa in la xaqiijiyo oo tirakoob dhaba lasoo sameeyo runtii alxamdulilah ilaa maa iskale wax hadeer dhimashoa oo aanu ognahay ma jirto hal qof oo lala yahay mooyaane iyadana taas weeye tan labaad waxa weeyaan magaalada markay biyo soo jabaan wadooyinka ayaa xirma wadooyinkana hadeer waxaa ka socda shaqo runtii ballaaran oo cagabyadii magaaladu dhan ay ku jiraan oo laysugu furaayo wadooyinka oo dhan la furayo si ay u sahlanaato baabuurta isaga koosh isheysa boosaaso iyo gobolada dhexe iyo waqooyi dhinac kasta ha noqotee iyadana hadeer waa lagu jiraa runtii ilaa xalay dadkuma seexan waxaan halkan uga mahad celinaya dhalinyaradii ilaa xalay soo jeeday oo runtii dadka kasoo gureysay biyaha waan u mahad celinaya dhammaan laamaha dowladda iyo shacabka oo isku duuban oo arrintaa ilaa xalay loo soo jeeday runtii shacabka waxaa leenahay inay runtii dhegta u taagaan waxaa laga yaabaa in biyo roobab inay da-aan kale oo roobabkaasu ay biyo keenaan marka miyi magaala waxaa leenahay waa in loo diyaargaroobaa oo meelaha godan laga baxaa magaaladana u diyaargarowdaa oo meelahan ay biyuhu gaarayaan wixii hadeer dadka runtii u haray ay kala baxaan roobkani kama uusan di'in gudaha magaalada qardho waxa ayna biyahani ka yimaadeen dhanka deegaanada carme higlo laba sano ka hor ayay ahayd markii magaalada qardho sidaana oo kale uu kusoo rogmaday daad xoogan oo si weyn u saameeyey magaalada maxamed xuseen dheere wararka tv-ga dalsan garowe
aabbo toddobaatan jiraha muddo toban sana ah halalan cudurka h i v ayaa ka dalbaday bulshada soomaaliyeed in la caawiyo sida warbixintan ay ku faahfaahinayso nicmo siciid saalaha kani waa khaliif faarax shuuriye toddobaatan iyo shan jir ku nool magaalada muqdisho oo qabo cudurka h i v idiska kaasoo uu ka qaaday xaaskiisa uu madaxa looga jiray xilli ay kufsadeen niman muuryaana sanadkii laba kun labayo toban ninkan ayaa xilligan wajahaya duruufo nololeed oo adag sida uu sheegay khaliifa ayaa hadda ku tiirsan dhaqaale aan joogto ahayn oo u badan shilimaad ay ku sadaqaystaan shacabka adeegsanaya wadooyinka uu fariisto waxaana uu xusay in hal mar uu dabka shito haddii ay u suurto gasho sidoo kale helitaanka biyaha ayuu xusay inay ku tahay caqabad aan joogsi lahayn cidna iima shaqayso walaal wax ima siiyo hadda meeshasaa ujeedaan ku oodanahay marka ummadda muslimiinta ayaa nafteeda waxaa igaga helaa maogii wax qof walba ii awoodo maanta shaqana isku mahalaynaya ilmana isku mahalaynaya walaalna ima taageero waray iga kala tageen marka saasaan ku noolaa adeer adeer waxaan la noolaa toban sano labada kun iyo labaiyo tobankii ugu dhacay marka s- intaas waa la soo noolaa daawona waan qaataa kolley banaadiraan ka qaataa gabar baa ii keentaan isguursan oonan ku ogeyn aniga gabadhiina way u dhimatay kadib aniga layga helay dhibka ugu weyna uu la kulmo ayuu sheegay inay tahay takoor ay ku hayaan bulshada ku xeeran kuwaasoo sida uu sheegay aan ku tixgelin qadarta rabi iyo duruufta haysata bulshada qaar cunsuriyadu igu hayaana waa iska jiraan qaar oo waxaas oo dadka aqoonta lena cunsuriyad iguma hayaan oo macnaha waa la dhaqmi karaa marka dadaa aaminsan inaan dadkaas lala dhaqmi karinoo lala noolaa karin marka saasay bulshadu kala tahay walaalahayna imana taageeraan een, imana waxna iguma taraan maya qofkan cudurkaasoo qabaa iyo wax soo dhawaysanayna iyo weel waxaa ku kula cunanina iyo waxyaalahaasay suubinayaan waa waxaad dareemaysa awel aadan qabi jirin adiga marka inta hore inaad ka go'naato adigana noqonaysaa waayo meel aan nagaa soo dhawaynayn inay isku cariirisa ma aha adar nolosha adduunyada mawjeeda oo qof baniaadana ku nool yahay waa wax balcagsiyay igu tahay qofku wax jiif u baahan yahay cunta u baahan yahay caafimaadu u baahan yahay intaba cadigama taageerto kaniinigas qaligaa bisaan iska cunaa ka hor inta aanu soo ridan xanuunkan khaliif ayaa ka mid ahaa ganacsatada garab raratada ah ee ku xoogsata suuqa bakaaraha waxaana uu hadda ku rajo wan yahay inuu dibib walowdo shaqadiisii haddii uu helo daryeel caafimaad iyo taageero bulsho bulshay waa maaran kara ganacsigan dhaqan waa shaqaysan lahay laakiin wax xooga ma qaban kari laakiin wax aan gadgado nolosheeda waa ku maaray karaa haddii wax i garab istaaga aan helo bulshada soomaaliyeed ayaan inta badan faham buuxa iyo wacyigelin ka haysan dadka la nool xanuunada dardaran iyo dadka qaba baahiyaha gaarka ah taasoo sababta inay la kulmaan inta badan dadkaasi faquuq aan loo meeldayin
halka warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo hadalsan ee magaalada muqdisho markaana akhbaaraadka dibadda midooda afrika ayaa maalinta berita ah ku ballansan in la saaro guddi ama la magacaabo guddi wax ka soo qabtaa xaaladaha kiran ee ka jira gudaha dalkaasi etoobiya guddiga midooda afrika u qaabisha arrimaha nabadda iyo weliba sidoo kale amniga ayaa waxaay maalinta berita ay magacaabi doonaan guddi iyagu dhexdhexaadii ka bilaaba dowladda etoobiya weliba kooxda t b lfta ururka midooda afrika ee dhinaca amniga iyo siyaasadda ah ayaa sidoo kale waxay sheegeen in dowladda etoobiya kooxda t b l f ay ka aqbaleen in hawaan laga dhex abuuro labada dhinac islamarkaana kulankan wadahadalka ayaa waxa uu ka dhici doonaa dalkaasi south africa kooxda t b l f ayaa soo dhaweysa inay tegi doonto south africa iyadoo sidoo kale afhayeenka xukuumadda t b xukuumadda abiy axmed uu sheegay in iyaguna ay tegi doonaan dalkaasi south africa si looga wada hadlo xaaladaha kirana ka jira waqooyiga dalkaasi etoobiya guud ahaana warkii duhurnimo idaacadda dalsan akhyaartana dhegeysanaysaa galabnimada wanageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel